wainaa lilah wainaa raajicuun qaraxaas wuxuu ahaa qarab fool xun oo rajadii ummadda soomaaliya ee ka lahayd in doorashada waxay kaloo rajadii ay ka lahayd in madaxda hiigad ay bishaan hadda soo socota wiigga ugu horreeya ay ku kulmaan muqdisho in rajadaasna ay meel ciriiriya gashay marka waxay u muuqataa in dad gaara ay diiday inay soomaaliya cagayda ku istaagto dowladnimadeeda ku istaagto
waayahay bal adiga ahaan qaraxan maanta ka dhacay waa qarax aada u weyn buu ahaa maxaad is leedahay waa looga dan lahaa qaraxan waxaa looga dan lahaa waad la socotaa inkastoo bil ramadaan inkastoo ciiddii adxa ay soo socoto bishii xaj ay hadda ay bilaaban doonto ay maalmihii kheyrka badnaana ay soo socdaan waxaad la socotaa in golaha madashu uu shirayey toddobada ama shanta bisha sagaalaad waad la socotaa in iigad madaxda iigad ay ballan qaadeen shirkii ugu dambeeyey ee ka dhacay addis ababa in kulanka labaad ee madaxda iigad lagu qabto magaalada muqdisho waad la socotaa in soomaaliya ay u diyaargaroobayso xisbiyadii iyo siyaasiyiintii ay u diyaargarooyayaan inay u tartamaan kuraasta golaha sare iyo golaha hoose iyo madaxweynenimada marka qaraxii maanta wuxuu ahaa fariin adag oo ah in ilaa hadda ay dadkii soomaaliya dowladnimada u diidanaa ay awood leeyihiin waxayna fariin u diraysaa beesha caalamka waxay fariin u diraysaa waddamada dariska ah waxayna muujinaysaa dowladda iyo madaxda saraakiisha dowladda iyo amniga inay awoodoodii sii baaba-ayso maadaama wiiggii hore la weeraray xeebta liida maqaayadii banaadir beach marka anigu waxaan u arkaa in in fariin loo dirayo madaxda iigad oo laleeyahy madaxda soomaaliya awood uma laha inay waddanka nabadgeliisa ama gaar ahaan dowladda federaalka iyo baarlamaanka inay inay nabadda soomaaliya gacanta ku hayaan yay kula tahay adiga in qaraxyadan ay ka dambeeyaan marka hore sida hadda aan analyse garaynayno ama aan aan maanta markii qaraxa aan maqlayba aniga ee horteeda yimid waxaan ku dareensanahay in qaraxani al-shabaab ay mataqaanaa ama hadday sheegteen iyo haddii kale qaraxa dowlado shisheeyaa ka dambeeya shaksiyaad shisheeyaa ka dambeeya dad soomaali cadow ah ka dambeeya dad diidan in soomaaliya cageeda ku istaagto oo ay soomaaliya beesha caalamku timaado in madaxda africa soomaaliya timaado marka waxay u badan tahay in arrintii looga dan lahaa la gaaray oo ahayd in la baajiyo shirkii iigad maadaama s y l markii ay shirkii hore iigad sanadka hore golaha wasiirada arrimaha dibadda iigad ay ku kulmeenna uu qarax ka dhacay maalmihii ka horreeyey ama ka dambeeyeyba taarikhusay tahaydba hadda ka horna wufuud turki lagu weeraray marka qaraxi maanta siyaasadda laga lahaa waxay ahayd in shirka iigad la baajiyo aada iyo aad ayaa u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa siyaasiga ka faallooda arrimaha soomaalida maxamed maxamuud calim oo la hadlayay shabakadda warqaad dot com